kaxeeye bal ka soo qaad masaska oo kale amba abeesada oo kale hangaralaha iyo dugaagga iyo cudurka iyo faqriga iyo abaarta iyo wixii la mid a waxyaabahaasoo dhan marka dhinaca dadka la eego waa shar weeye waayo dadka dee wax waafaqi kara oo dadku la falgeli kara maaha aydan macaasida iyo fujuurka iyo kufriga iyo fisqiga iyo dilka iyo wixii la midi waa shar laakiin marka ilaahay xaggiisa loo tiirinaya waa khayr sababta waayo sababta ilaahay u qadaray waxa weeye inay xikmadi ugu jirto ha la garto amba yaynaan garanine sidaa daraaddeed sharkan lagu sifeeyey qadarku waa biictibaari almaqduuraat waxyaabahan ilaahay qadaray ee dhacay ashyaadan uu qadaray qadarkiisa waxaan ka soo baxay un weeye iyo waxaan uu abuuray laa biictibaari taqdiir laakiin ilaahay ficilkiisa qadaridda kuma sugno sharko ma arkaysaa waxaaba iska dhici kara xataa maalan haddaynu soo qaadano arrimo kawni iskaba ah ee qadariga ah waxaa la odhan karaa shay baa dhinac sharba ka ah maqduur sida cudurka oo kale maalan oo qofku haddii uu bukoodo shaki kuma jiro dee marka xanuunku inuu shar qofkii u yahay dhinaca qofka laakiin dhinac kale marka laga eego xaqiiq ahaan khayr buu u yahay oo waxa uga dhalanaya maaragtay dunuubtiisii oo ilaahay uu ku dhaafo waxaa iska dhici karaysa qofku inuu leeyahay dembiyo aan toobadkeenidda iyo istikfaartii aan laguma dhaafin sababta loogu dhaafi waayena ay tahay maanicun jira waxuun maanic wax horjoogsaday unbaa iska jiri kara maalan qofka oo niyadiisa wanaagsanayn oo markuu toobad keenaya maca maca allahi casa wajalla marka cuduradan iyo cuqubaadkana waxay ugu imanayaan si ilaahay dembiyada ugaga jafjafo ay uga dhammaato amba ugaga daadiyo wa min aliimaani buu shaykhu yidhi raximahu llah haddaba tabciidiyuu geliyay ma arkaysa ah wa min aliimaani iimaanka waxaa ka mida billaahi alla la rumeeyo khabar muqadam uu ahaaye ambaba mubtadaba waa iska noqon karaayo wa bacdu liimaani baad odhan kartaa aliimaanu ayaa ka mida bimaa kii la rumeeyo wasafa uu ku sifeeyey bihi maagaba alle uu ku sifeeyey nafsahu uu ku sifeeyey oo fii kitaabihi ku sugan wa bimaa kii in la rumeeyo wasafa uu ku sifeeyey allehu maagaba bihi maagaba maaragtay rasul bihi alle subxaanaه wa tacaala bihi maagabadhe wa bimaa kii wasafa uu ku sifeeyey hu alle bihi maagaba rasuuluhu uu ku sifeeyey muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam min aliimaani buu sheekhu yidhi oo mintani waa litabciid waayo aliimaanu biاllaah ayaa waxyaabuhu koobsanaya waxaa ka mida afar shay baynu nihi aliimaanu biwujuudih waاnfiraadihi biاrububiya wa biاluluhiya وبالأسmاء والصفاaت يعnي bعd الإيmاn bالlahi الإيmاn bma waصفa bه نfسه ilaahay uu naftiisa ku sifeeyey bma waصفa bه نfسahu fي kitaabi culimada qaar baa yidhi waxaa haboonayd inuu yidhaahdo وasmى bه نfسahu inuu intaa ku daro oo وasmى uu ku magacaabay bh maagaba نfسه laakiin مؤلifku raximah الlahu taعaalى halkan wuxuu sheegay صifada oo qura sababtuu u sheegi waayey asmaada waa laba midkoodun weeye ismi waliba inuu maaragtay dee sifo isagu ismi ma jiro maga mid kastoo asmaada ilaahay ka midi dee sifaat ayuu koobsadaa amaba khilaafka dhex yaalla ahlulqibluhu xagga asmaada waa khilaaf daciifa weeye oo cidda asmaada ilaahay dafirtay waa yar yihiin sida khulaatu ljahmiya iyo muctasilada oo kale oo matala muctasiladu asmaada ilaahay way sugaan ashaacirada iyo maaturidiyadu asmaada way sugaan laakiin ahlu sunnaha waxay ku khilaafaan akthar maa in badan oo sifaadka ilaahay ka mid a marka maa wasafa allahu bihi nafsah labadaas sababood ayaa dhici karta inuu sheekhu isku ku gaabsaday fii kitaabihi yacnii qur-aankuu u jeedaa waa kitaabkana waxa weeye waa maktuub fii kitaabihi kan kitaabkan ilaahayee qoran ilaahay baa markaa ku magacaabay kitaab maxaa haddaba mid qoran loogu magacaabay kitaabkani wuxuu ku qoran yahay kow fi lawxi lmaxfuud horta wuu ku qoran yahay laba waxa uu ku qoran yahay suxuf amba xaashiyo ku jira malaa'igta ilaahay uu ku sifeeyey safarat alkiraami albarara biaydi safara soo maad arag iyaga laftigooda kitaabka kaasna waa ku qoran yahay waxaa kaloo ku qoran yahay dee kitaabkan iminka aynu hayno ee inoo yaalla masaajidada amba guryahaba aynu ku haysanno markaa kitaabkani bimacnaa maktuub weeye fii kitaabihi ilaahay buu u tiiriyey waayo ilaahay hadalkiisa weeye subxaanah markaa qur-aanku waa kalaam ilaahay hadalkii alleh ilaahay baana ugu hadlay dhab ahaan xaraf kastooo isaga ka mid ah haddaba baabkan min aliimaani billaahi aliimaanu bimaa wasafa bihi nafsahu marka la taagan yahay mabaaxis baa gudagala horta waa marka u horaysa eh ay maaragtay waxaad ogaanaysaa aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatihi markaad ka hadlayso ilaahay laf ahaantiisa amba daatadiisa waxaa lagu magacaabaa asmaa waxaana lagu sifeeyaa sifaat baa lagu tilmaamaa laba waa inaad ogaato sifaadka ilaahay caza wajalla waxay ka mid yihiin arrimaha haybiga ah waxyaabaha haybiga ah ee qarsoon bay ka mid yihiin maqan markaa waajib waxa ku ah qofka muslimka ah waxyaabaha haybiga ah ee haybka ah oo dhan an yu'mina bima bihaa calaa maa jaa'at inaad u rumayso un siday ku soo aroortay ee u timi adigoon uba noqonaynin maaragtay shay kale oo aan nusuusta ahayn uma laaban kartid amba kuma noqon kartid shay aan nusuusta ee aan ahayn sidaa daraaddeed baa imaam axmed wuxuu lahaa laa yuusafu allahu ilaa bimaa wasafa bihi nafsah ilaahay laguma sifaynayo wuxuu naftiisa ku sifeeyey mooyaane oo wasafahu bihi rasuuluh laa yutajaawasu alqur'aanu waalxadiid xadiidka iyo qur'aanka lama dhaafaya buu lahaa waayo caqliga ayaanay meelba ku lahayn arrintani ma og tahay waa arrin haybi ah ee waa arrinta maalan waxyaabaha dee maqana waa inaynu ka hadalkoodu qadeed khatar badan waxyaabuhu ilaahay ka xarimay baabay tahay waxyaabaha inaan aqoonta u lahaynba inaynu ka hadalno walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulaa marka waxyaabo badan oo makhluuq oo xataa innaga inaga qarsoon baynaan garan karine maxaad u malaynaysaa ilaahay sifaadkiisana maxaad u malaynaysaa maalan tusaale haddaynu soo qaadanno qofka ruux baa ku jirta oo adiganoo waad nooshahay ruuxdaa la-aanteed ma noolaano oo haddaanay ruuxdu jidhkeenna ku jirin maynaan noolaaneen haddana qofku awood uma laha inuu ruuxda lafteedii sifeeyo naftan ku jirtaa waxay tahay inuu sifeeyo oo haddii lagu yidhaahdo war naftan kugu jirtaa maxay tahay ee haddii laga saaro aada noqonayso bakti haddii ay kugu jirtana aad tahay qofkan wax hadlaya ee fahmaya aad tahay waa uu fadhiisanayaa intuu fekero ma kari karaya haddana inuu sifeeyo maca annahaa qariibatun minhu waana shayga isaga ugu dhow maa fii nafsihi wa bayna jambayhi bay ku jirtaa ma garan karayo haddana waa shay xaqiiqi ahoo jira waa shay la arko ruuxda laftigeedu shay-un yuraa sida rasuulkuba sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ana aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ruuxda marka la dhufto in araggu raaco oo qofku waa kan indhaha maaragtay caddeeya ma arkaysaa marka qofku wuu arkayaa naftiisii iyadoo la qaaday buu arkaya ishiibaa maftuuxa haddana ma garan karayo mabxadka labaad waxa weeye ilaahay kuma sifaynayno wuxuu isagu isku sifeeyey mooyaane waayo waa arrin qaybiya caqliguna meelba kuma laha mabxadka laba afraad waxa weeye nusuusta ku soo aroortay amba aayaadka iyo axaadiista sifaadka ku soo arooray ee kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka ku sugan waa in siday tahay loo wado daahirkeeda oo aan daahirkeeda la dhaafin weeye mithaal ilaahay markuu naftiisa ku sifaynayo ana lahu cayn inuu indhan leeyahay maalan la odhan maayo waxaa loo jeedaa aragtida ru'yada ee xaqiiqatulcayn in looma jeedo innagu waxaynu leenahay uun ilaahay waxaanu ku sifaynaynaa wuxuu isku sifeeyey markuu ilaahay leeyahay bal yadaahu mabsuudataan ilaahay labadiisa gacmood way fidsan yihiin amba la fidiyey waxaynu odhan mayno ilaahay ma laha yad xaqiiqi ah waxaynu odhanaynaa ilaahay isaga ayaa isku sifeeyey mabxadka shanaad waxa weeye cumuumka hadalka mualifku raximahu llah waxa uu koobayaa wax kastoo ilaahay uu ku sifeeyey naftiisa markaa sifaadka ilaahay waxaa loo qaybiyaa culimmadu u qaybiyeen asifaat addaatiya almacnawiya waalkhabariya waasifaat alficliya masalan markaad kutubtan asbaabkan aada dhex joogto baabu alasmaa'i wasifaat marka lagu idhaahdo sifadani waa sifatun daatiya waxaa loo jeedaa waa sifo ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala oo weligiiba uu ku sifaysnaa kuna sifaysnaan doono markaa laba nooc bay culimmadu u qaybiyaanoo mid waxaa la yidhaahdaa waa macnawiya midna waxaa la yidhaahdaa khabariya baa la yidhaahdaa sifada macnawiga ah horta ee sifatun daatiyatun macnawiyatun hadday la yidhaahdo masalan waa alxayaat ilaahay inuu nool yahay waa sifa daatiya macnawiya cilmigaa ka mida ilaah leeyahay qudrada awoodda xikmada iyo wixii la mida waa calaa sabiili mithaal amba tusaale ahaan xasli loolama jeedo haddii lagu yidhaahdo sifadani waa khabariya waxaa loo jeedaa ilaahay wuxuu isku sifeeyey oo qur-aankiisa uu ku sheegay inuu laba gacmood leeyahay lahu lwajhu waxa uu leeyahay caynayn iyo wixii la mida marka kuwaana waxaa la yidhaahdaa asifaat alkhabariya ayaa la yidhaahdaayo waa wax kastoo inaga inoo noqon kara maalan abcaad waxay yidhaahdaan amba ajsaa xubnaheen oo kale wixii u ekaan maaragtay la magac noqdo oo kale maalan yadaynka iyo wajka iyo caynaynka iyo qadab wixii lamida waayo ilaahay kama suulin dee lahu lyadaan inuu leeyahay iyo wej iyo caynaan intan mid ka midii ilaahay wax ku yimi ma lam yaxdut lahu shayun min dalika bacda an lam yakun waa sifaadka had iyo jeer ale subxaanahu watacaala ilaahay uu leeyahay weeye kama suulin ilaahay inuu yahay xayan walaa yasaalu xaya inuu noolaa noolaanna mid noolna uu yahay lam yasal caaliman walaa yasaalu caalima walam yasal qaadiran walaa yasaalu qaadira wahaakada sidaas oo kale weeye sidaa dara sidaas oo kale weeye laysa xayaatuhu tatajadad nolosha ilamadi soo cusboonaata maaha awooddiisuna waa la mid samiciisu waa la mid ilaahay sidaasuu ugu sifaysan yahay azalan wa abadan ma arkaysaa saas daraaddeed ba isilaaxa culimmadu waxay ku magacaabeen asifaat daatiya waayo waxay had iyo jeer ali laasimsan tahay ilaahay daatadiisa amba laf ahaantiisa laa tanfaku canha waxaa jira qaar kaloo la yidhahda asifaat alficiliya marka asifaat alficiliya waa sifaadka ku xidhan ilaahay mashii'adiisa mashii'adiisay ku xidhan yihiin laba noocna weeye waa sifo la garan karo sabab macluumay leeyihiin sababtooda la garanayo sida ilaahay raalli ahaanshihiisa oo kale oo ilaahay subxaanahu watacaala sabab raalli gelisa marka la helo raalli buu noqdaa tusaale in takfuruu faina allaha ganiyun cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufra ilaahay raalli buu noqonaya waa sifa ficliya wuxuu raalli noqonayaa markay addoommadiisu isaga rumeeyaan waxaanu raalli noqonaynin markay addoommadiisu kufriyaan wain tashkuruu yardahu lakum waxaa iska jira sifaad kaloo ficli ah oo sabab macluuma inagu garanayno aan lahayn maalan waa annusuul soo degidda ilaahay uu soo dego ilaa samaa'i dunya marka habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo xiina yabqa huluthu leyl اlaakhir sifaadka ilaahay waxaa ka mida qaar la yidhaahdo waa sifaatun daatiyatun wa ficliyatun biictibaarayni laba dhinac marka laga eego waa daatiya iyo ficliya tusaale ahaan sifatu lkalaam ilaahay wuu hadlaa subxaanahu watacaala falkalaamu waa sifatun ficliya waa goorma waa biictibaari aaxaadihi dee marka loo eego mararkan ilaahay uu hadlaya subxaanahu watacaala habeen walba wuu hadlaya man yadcuunii man yas'alunii ma saas oo kale ayuu ilaahay leeyahay axaadka kalaamkiisa marka loo eego waa sifa ficliya laakiin biasalka marka loo eego biictibaari aslihi waa sifa daatiya ilaahay kama suulin subxaanahu watacaala inuu yahay mutakalim oo weligii baa ilaahay subxaanahu watacaala sifa daatiya ay u tahay laakinahu yatakalamu bima shaaa mataa shaaa wuxuu doonau ku hadlaa goortuu doono qiyaamuhu hadli doonaa inta ka horaysa malaa'igtuu weydiinayaayo addoommadayda xaggee kaga timaadeen buu odhanaya intaa lamida sidaa daraaddeed culimada istilaaxooda amba erebixintoodu sifaadkaas waxay ku magacaabeen asifaat alficliya liannaha min ficlihi subxaanahu wa tacaala markaa sifaadka ficliga adilo fara badan bay leeyihin waxaa ka mid ah wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa hal yanduruuna ila an yatiyahum ilaa an taatiyahum اlmalaa'ika aw yaatiya rabuk ayaaba ka mida oo kale radia allahu canhum waraduu canhu walaw kariha allahum walaakina kariha allahum bacaahum fahabadahum ilaa akhir aayaadkaas ayaa ka mida mabxadka lixaad waxa weeye waxaad ogaataa baabkan asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa ku saabsan waxa caqliga la yidhaahdaa meelnaba kuma laha meelba kama soo geli kara caqligu waayo sugidda ilaahay aada loo sugayo magac ambaba sifo loo sugayo amaba ilaahay sifo laga reebayo oo laga anfayo oon loo sugaynin waxay ku taagan tahay cala asamci ay cala annas cala asamci bay ku taagan tahay caqligu meel kuma laha waayo cuquusheenna amba caqliyadeenna ilaahay kuma xukumi karayno marka idan cala samci baa la isku taagayaa ayadoo la khilaafsan yahay maaragtay ashcariyada iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo ahlu tacdiilka oo kale xaasilka haddaynu soo aroorinno caqligu majaalkuma laha maaragtay fii baabi asmaa'i illaahi wa sifaatihi meeluna kuma laha marka wixii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka ku soo arooray unbaad eegeysaa wa bimaa kii baa ka mida maar in la rumeeyo waliimaanu baa ka mida bimaa kii wasafa uu ku sifeeyey hu alleh bihi maagaba rasuuluhu uu ku sifeeyey markaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee sifaynta uu rasuul ilaahay uu sifeeyey waxay culimmadu u qaybiyaan saddex qaybood inuu rasuulku qowl ku sifeeyey iyo inuu ficil ku sifeeyey iyo inuu iqraar ku sifeeyey tusaale qowlka oo kale haddii la eego aad buu u fara badan yahay xadiidta qowliga ah laa wa muqalliba alquluub baaba ka mida ama saasoo kale laa wa muqalliba alquluub ayaa ka mid ahaa ficilka oo kale waxaa ka mida iyo dee xadiidkii nusulka oo kale ayaa ka mida ficilka oo kale waxaa ka mida mithla ishaaratihi ila asamaa maalintii rasuulku ummadda inuu gaadhsiiyey balaaqa uu ilaahay maragashanayey xajaة الwadaaci alaa hal ballaqtu qaaluu nacam ثaلaaثa maraatin qaala allahuma ashhad yarfacu isbacahu ilى الsamaaء rasuulku maaragtay farta ayuu kor u taagayay marna iyaga ayuu dib ugu soo celinayey markaa tani waa waصfi ilaahay uu ku sifeeyey biاlculuwi can dariiqi اlficli rusaa leeyahay ficil ahaan buu rasuulku tilmaamaya saas oo kale waxaa ka mid ah markuu isagoo khudbad akhrinaya u yimi maaragtay ninka acraabiga ahaa ee ku yidhi halakat ilamwaal farafaca yaday dabeeta rasuulku labada gacmood uu kor u qaaday waa wasfi ilaahay uu ku sifeeyey korayn culuwi can dariiqi اlficli axyaanan mararka qaarkood rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu ku sheegi jiray sifo ilaahay uu leeyahay qowl waxaanu ku adkayn jiray ficil oo ficil iyo qowlkaba wuu isu raacin jiray ficil iyo qowlkaba wuu isu raacin jiray rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo tusaale waxaynu soo qaadan karaynaa rasuulku inuu akhriyay ina allaha kaana samiican basiira suuratu nisaa fawadaca ibhaamahu calaa udunihi اlyumna dabeeta rasuulku suulka ayuu dhigay dhegta geliyey midig waalatii taliihaa calaa caynihi ta kalena isha ayuu saaray ina allaha kaana samiican basiira waa ihbaatu lisamci weeye ilaa markaa rasuulku u sugay ilaahay maqal iyo basar arag uguna sugay qowl iyo ficilba mararka qaarkood waxaa la odhan karaa ihbaatka rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yakuunu bilqowli wa yakuunu bilficli ayagoo iyagoo wada socda iyo iyagoo kala socda intaba rasuulku ku tilmaamay iqraarku marka la eego sifaatka ilaahay rasuulka ugu sugay way yaryihiin marka kuwa hore loo eego kuwa u sugay waxaa ka mid ah jaariyadii yarayd markii la weydiiyey rasuulku weydiiyey ayna allah alle xaggee ayuu jiraa uu yidhi qaalat fi samaa waxay tidhi ilaahay dee wuu koreeyaa fa aqarahaa rasuulku markaa wuu ugu marag fooray amba wuu u sugay in ilaahay sarreeyo markaa wuxuu yidhi actiqhaa xadiisa fa inahaa mu'mina waxaa la mid a iqraarkii khabarka dee ninkii yahuudiga ahaa ee ilaahay u sugayey faraha amba asaabiicda إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث وأكن رسولك قصلي صلوات الله وسلام عليه تصديقا لقوله أيها رسولك قصلي موقتها مركا أدلة داسي انتبه رسولك قصلي صلوات الله وسلام عليه markaa wixii rasuulka ilaahay uu u sugay rasuulku ilaahay sifaadkiisa ah waxaa waajib ah inaynu rumayno ilaahay baana ina faray inaynu sidaasi yeelno min gayri taxriifin walaa tacdiilin wa min gayri takyiifin walaa tamhiil waxa uu sheekhu yidhi waxaynu ku sugaynaa min gayri taxriifin doorin la'aan amba doorin kayrkeed iyo walaa tacdiilin macna tirid la'aan kayrkeed iyo wa min gayri takyiifin sidee la'aanteed sidee amba sifada alle sidaa weeye iyo walaa tamhiil oo ekaysiinaynu khalqigiisa oo ekaysiino jumladahan uu sheekhu la yimi waa bayaan wuxuu sii bayaaminayaa sifatu iimaani ahli sunna bisifaati اllahi tacaala mowqifkooda oo ahlu sunna waljamaaca yu'minuuna biha iimaana khaaliya min hadihi اlumuur arbaca markay sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa ay rumaysan yihiin iimaankoodaasi wuxuu ka maran yahay altaxriif wاltacdiil wاltakyiif wاltamhiil taxriif maxaa la yidhaahdaa altaxriifu waa atagyiir waa bedelid shayga la bedelo marka takyiirkani laba ayuu noqdaa ama lafdiga ayaa la bedelaa amba macnaha ayaa la bedelaa labadaa midun buu noqonayaa imaa lafdiyun wa imaa macnawiyun sida badanna doorintani waxay dhacdaa taxriifka lafdiga amba lafdiga lama dooriyo ee wuxuu dhacaa inta badan xagga macnaha allahuma ilaa waa iska dhici kartaa qof jaahilah inuu ka dhaco taxriifka noocaasihi oo taxriifka lafdigii waa maxay waa takyiiru shakli waa xarakada oo la bedelo xarakada lafdiga saaran oo la bedelo masalan arki maysid dee qof yidhaahda alxamda lila alxamda lilaahi rabbi اlcaalamiin arki maysid bifatxi daal ilaa ida kaana jaahila sida gaalibka ah laakiin taxriifka macnawiga ah doorinta macnaha la bedelayo ayaa fara badan marka ahlu sunna waljamaaca iimaankoodu ay rumaysan yihiin bimaa wasafa allahu bihi nafsahu khaalin min ataxriif wuxuu ka maran yahay bedelid lafdigaa macnihiisa la bedelo yani takyiir alafdi aw ilmacnaa waa iska dhici karaysaa takyiir lmacnaa ragga qaar inay ku magacaabaan ta'wiil ayaguna ay soo bixiyaan biahli ta'wiil waayo waxay doonayaan in kalaamkooda la aqbalo oo sibqat lqabuul wax la yidhaha hadalkooda uu yeesho waayo inta badan ta'wiilka ka didi maayaan dadku mana karaahiyaystaan laakiin xaqiiqadii waxay leeyihiin qaybo badan oo waxaa ta'wiilka ay ku sheegaan waa iska taxriif sidaa darteed baa sheekhani wuxuu u doortay raximahullah shaykhulislaam bitaxriif ma soo qaadanin alta'wiil bigayri ta'wiilin ma odhanin marka labaad wuxuu usoo qaatay lafdigan taxriifka ah oo qur'aanka sidaa ugu soo arooray yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi xaaladana isaga ayaa ku habboon bay leeyihiin in la isticmaalo marka waa in lagu rimeeyo sifaadka ilaahay taxriif la-aan oon macnihii aan la bedelin weeye oo masalan alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaaha raxmaankii carshigiisa ayuu ku ekaaday daahirka lafdigu istawaa cala alcarshi istaqara calayhi wey wa calaa calayh carshigiisa ayuu ka kor noqday amba kor maray haddaba haddii qaa'ilina yidhaahdo macnaa istawaa istawlaa waa uu qabsaday cala alcarshi waxaa la odhanayaa kaasi waa ta'wiil weeye lafdigii baa laga sarfiyey daahirkiisa xaqiiqadiina waa taxriif weeye taxriifna waxaa ka dhigaya wax daliilahoo ina tusaya istawaa istawlaa inay tahay lama hayo balee daliilku waa uu khilaafsan yahay sidaa haddii uu ku yidhaahdo ataa amrullaahi falaa tastacjiluuhu macnaa ataa amrullaahi markaynu dee fasirayno waxaad odhanaysaa saya'tii amrullah ilaahay amarkiisaa iman doona ee amarka ilaahay ee yimi waake fa haadaa mukhaalifu lidaahiri lafdi buu ku odhan karaa kaniba dee daahirka laftiga wuu khilaafsan yahay daliil baa wuxuu ina tusayaa saya'tii amrullahi inuu macnahanu yahay daliilka ina tusayaana waa kee falaa tastacjiluuh ha degdegsanina baa la yidhi marka ha degdegsan marka lagu leeyahay waa waxaan weli ku iman ee wax ku dhaafay maaha falaa tastacjiluuh daliil kale faidaa qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min ashayطaani الrajiim ay idaa aradta an taqra' macnaheedu ma aha qiraa'ada markaad dhamayso qul acuudu biاllaahi min ashayطaan الrajiim dheh ma aha marka adilada noocaasi way badan tahay walaa tacdiilin iyo macno tirid tacdiilku waa takhliya waa banayn cidlayn macnihii la baabi'iyo iyo wa tarki ilaah waa ki lahaa waa bi'rin mucadala badanaa ceel laga tegey oo la dayacay oo aan cidiba joogin marka muraadka bitacdiilu sheekhu ula jeedaa waxa weeye in dadku ay diidaan amba inkaar ay ku sameeyaan ilaahay naftiisa wuxuu u sugay oo magac amba sifaba ah amba ha noqdo si kuliyana ha u diidaan amba qayb ka midaba ha diidaani kaasi ha noqdo taxriifkaasi diidmo amaba aw bijuxuudin dhammaan waxaa la odhanayaa waa tacdiil baa la odhanaya marka ahlu sunnuhu asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa ma macno tiraan mana dafiraan bale way qiraan qirid kaamil ah haddaba haddii la isweydiiyo la yidhaahdo farqiga u dhaxeeya tacdiil iyo taxriif muxuu yahay ma alfarqu bayna atacdiili waataxriif waxaa farqigaasi uu noqonayaa altaxriifu fi daliil taxriifka waxaa lagu sameeyaa daliilka tacdiilkana waxaa lagu sameeyaa shayguu daliilku ku tusayey ee la yidhaahdo madluulka masalan tusaale haddaynu nidhaahno bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood way fidsan yihiin yadaahu labadiisa gacmood mabsuudataan kuwa la fidiyey weeye haddaad tidhaahdo bal quwataahu waxaa loo jeedaa ilaahay awooddiisa iyad loolama jeedo haddaad tidhaahdo bal quwataahu qofkani wuxuu taxriifiyey daliilkii bal yadaahu bal quwataah waana mucadil oo wuxuu macno tiray ujeeddadii naskan amba lafdigan ujeeddadii laga lahaa oo ujeeddada laga leeyahay waa maxay amba muraadku waa ilaahay inuu leeyahay gacan xaqiiqiya lianna almuraad alyaddu alxaqiiqiya markaa macnihii loo jeedayna wuu macno tiray ee daliilkiina taxriif buu ku sameeyey wuxuu sugay maaragta waa ahbata macnan hayra almuraad kii loo jeeday mid aan ahayn buu sugay ma arkaysaa waxaa la mid ah hadduu tafwiid mudlaqa la yimaado oo yidhahdo laa adri bal yadaahu mabsuudataani laa adri ufawid اlamra ilى اllah arrinta ilaahay baan u dhiibanayaa laa uhbitu اlyad alxaqiiqiya ilaahay usugi maayo walyad اlmuxarafu ilayha laftaana usugi maayo kaana waxaa la odhanayaa waa mucadil ee lama odhanayo walaysa bimuxarif maaha waayo isagu macnana ma bedelin walam yufasir bigayri muraadi lakin cadala macnaah aladi yuraadu bihi oo ahaa ujeeddada ilaahay ka leeyahay maxay tahay waa ihbaatu lyadi lilahi caza wajala aayadda intaasa ilahi ula jee subxana wa tacaala marka labada qoloba ahlu sunnuhu beri ayay ka yihiin marka caqiidada ahlu sunna waljamaca bari'atu min altaxriifi waاtacdiil labadaba beri ayay ka tahay marka shaykhu wuu sii waday raximah اllahu tacaala oo waxa uu leeyahay ma arkaysaa min bigayri taxriifin walaa watacdiil sama idhaahdaa lafdigani kuma soo aroorin baa la yidhaha kitaabka iyo sunnaha ee sunnaha waxaa ku soo arooray waxayna tusaya inaanay habboonaynba atakyiif waxaa la yidhaahdaa waa inaad sifada kayfiyaddeeda sheegto qaabka xaaladda sifadaasi sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa kayafa yukayifu takyiifa ay dakara kayfiyata sifa qofku markuu sheego sifadu waa noocaasa weyn takyiifkuna waa maxay waa kayfiyadeen kayfiyadeen sidee waa in qofka wax lagu su-aalo bikayfa oo maalan haddii aan ku idhaahdo kayfa jaaa zaydun waxaan ku weydiiyey sida uu u yimi sayd imaatinka sayd kumaan weydiin oo sayd ma yimi kumaan odhanin laakiin sida uu ku yimi baan ku weydiiyey haddaad tidhaahdo raakiba raakiba idan markaa waxaad sifaysay kayfiyatu majii'ihi sida uu ku yimi isagoo gaadhi saaran buu yimi baa tidhi gaadhi buu saaraa markaa sidaasuu ku yimi masalan waxaan ku uhi war gurigan midabkiisu siduu yahay masaajidkan midabkiisu waa caynke kayfa lown lmasjid markaasaa waxaad ugu tidhi waa caddaan waxaad sheegtay midabkii baad sheegtay marka ahlu sunna waljamaaca sifaadka ilaahay halkaa uma dhaafaan waxay cuskadaan uun daliilka samciga ah ayuunbay cuskadaan oo way ka fogaadaan oo isma weydiiyaan oo maalan haddii qofku u yimaaduu ku yidhaahdo ina allaha stawaa cala alcarshi ilaahay baa carshiga ku ekaaday wuu sugay laakiin alaa kayfi calaa haadihi alkayfiya sidaasuu ugu ekaaday maalan hadduu ku yidhaahdo amaba tusaale ahaan uu ku yidhaahdo jalasa calaa carshihi ka juluusi haada macanaa carshigiisu ilaahay ku fadhiis sida ku fadhiisigaygan oo kale ka carar markaa waa mubtadic waa qof mubtadica ma arkaysaa kayfiyadii buu sifeeyey marka waxaad ku odhanaysaa maara qofkaasi waxaad ogaanaysaa qad qaala calى اllahi ma laa yaclam hal akhbaraka allahu bianahu اstawىa calى hadihi اlkayfiya ma ilaahay baa kuu sheegay baa lagu odhanaysa ugu ekaaday ba rasuulkaa kuu sheegayaaba markaa min hayri takyiif marka waa inaan la odhanin kayfiyadda ilaahay sidee ayay tahay oo matalan taana waa in laga fogaado oo layska ilaaliyo walaa maxaa kugu dambeeya kayri takyiifin walaa tamhiil iyo maaragtay walaa tamhiil yani wa min gayri tamhiilin buu ujeeda halkaa walaa tamhiilin wa min gayri tamhiilin iyo mahalan la-aan amba tashbiihin la-aan oo ahlu sunnuhu waxay ka bari yihiin inay ilaahay ku mahalaan khalqigiisa daata ahaan iyo sifaad ahaan midna uguma mahalaan tamhiilka maxaa la yidhaahdaa waa inaad shay shay la mida sheegto oy ka dhaxeeyaan takyi marka isaga iyo takyiifka cumuum iyo khusuus mudlaqa ayaa ka dhaxeeya baa la yidhaahdaa waayo qofku markuu mumathil yahay waa mukayif laakiin qofku markuu mid kastoo mukayifi mumathil ma aha waa inaad tidhahda gacanta ilaahay teeday la mid tahay amba maalan xayaatada ilaahay waa teenoo kale amba cilmigiiskaas oo kale ayay culimadu ka aan banaanayn kaa weeye ka aan banaanayn kaa weeye ma arkaysaa markaa ilaahay sifaadkiisa iyo kuweenu kuwa isshabahaya marnaba ma aha adilada samciga un baana loo daliishadaa marka aladilatu samciya waxa la yidhaahdo adilada naqligaa laba ayuun bay uqaybsantaa waa inaad taa ogaataan aladilatu samciya tanqasimu ilaa qismayn waa laba qaybood un khabarun wa dalab in ilaahay sheegayso khabar iyo dalab war wax la sheegay iyo wax laga lagu faray khabarka waxaa ka mid ah laysa ka milihi shay ilaahay muxuu inoo sheegay shay ilaahay la milihi inaanu jirin ay laysa shayun ka milihi ay milah shay ilaahay la midi ma jiro marka aayaddan waxaa ku sugan reebid amba nafyi sariixa ilaahay uu reebay waxaa la yidhahdo tamhiil in ilaahay cid lalaga lagala mid dhigo iyo hal taclamu lahu samiya ilaahay miyaad u og tahay cid u dhiganta amba lamid la mid ah oo lafdigani inshaa haba noqde e xagga macnaha waa ka khabar weeye waa istifhaam bimacna nafyi walam yakun lahu kufuwan axad aayaadkaasoo dhami waxayna tusayaan calaa nafyi mumaathala ilaahay cid aynu kala mid dhigna amba sifaatkiisa admaadiisa inaanay jirin dhammaanteedna waa khabariya dalabkuna waa ke ilaahay baa yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaada waa alab yani nudaraa qaar ilaahay mumaahiliin u au dhigmahaw falaa tadribuu lilaahi اlamhaal mar kalena ilaahay saasuu yidhi marka cidda qofka ilaahay khalqigiisa ku shabaha waxa uu beeniyey khabarkii ko oo laysa ka milihi shay so ilaahay ma odhan waa khabar ilaahay inoo sheegay markaad tidhaahdo ilaahay saasuu la mid yahay amba gacanta alle waa tan oo kale amba kanuu la mid yahay waxaad beenisay khabarkii amarkii ku soo aroorayna waad caasiday ilan waxaa lagu yidhi falaa tadribuu lilaahi اlamhaal amarkiina waad caasiday sidaa daraaddeed baa salafku waxay iطlaaqeen biاtakfiiri liman mahala allaha bikhalqihi cidda ilaahay khalqigiisa ku shabahda kufri bay ku idlaaqeen ma arkaysaa man shabaha allaha bikhalqihi faqad kafara waa kii lahaa xamaan nucaym ibn xamaad alkhusaaci shaykh اlbukhaari raximah اllah marka waa in ilaahay sidaasi laysa ka milihi shay shay la midi ilaahay shayna laba mili ahaa waxa ishkaal baa lagugu soo aroorin karaayo waxaa lagu odhan karaa waar axaadiista qaarkood baa ishkaal amba isu ekaansha nagaga yimi hal hiya tamhiil aw kayru tamhiil maala rasuulku wuxuu uhi inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna alqamara laylata albadri saa dayaxa u arkaysaan oo kale tashbiihani muxuu yahay laa tudaamuuna fii ru'yatihi kamaa wاlkaafu litashbiih saasay ku odhan koodaan kamaa tarawna rabbakum saad rabbi u arkays saad dayaxa u aragtaan baad rabbi u arki doontaan wa hada rasuulu lahi sal اllau alayh wasalam kana waa rasuul ilaahi baa sidan yidhi wanaxnu min qaacidatina ahlu sunna haddaynu nahay qaacidadeena waxaa ka mid a an nu'mina bima qaala rasuulu waxaa rasuulku yidhi inaynu rumayno kamaa nu'minu bima qaala allah faajiibuu can hada alxadiid maxaa lagaga jawaabaya marka xadiidkan xadiidkan waxaa lagaga jawaabaynayaa laba jawaabood ta hore waa mujmal ta dambena waa mufasal jawaabta mujmalka ah waxaa la odhanayaa warnin yahow suurtagal ma aha inay iska hor yimaadaan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulku iskama hor imanayaan axaadiidta rasuulka ee saxiixa ah iyo kalaamka ilaahay iska hor iman maayaan sababta aanay iska hor imanayni waayo labaduba waa xaq liأnna اlkula xaq wاlxaqu laa yatacaarad xaquna iskama hor yimaado kalaamka ilaahay iyo xadiidka rasuulka ee saxiixii labaduba ilaahay agtiisay ka yimaadeen wamaa cinda allaahi laa yatanaaqad ilaahay agtiisa waxa ka yimida iskama hor yimaadaan oo ilaahay baaba qur-aankiisa wuxuu ku yihi walow kaana min cindi gayri اllaah lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira waa qur-aankii hadduu cid kale agteeda ka iman lahaa iskhilaafid badan bay dhexdiisa ka heli lahay haddaba waxaan aada u haysato inay iska hor yimaadeen waa arrin adiga fahmigaaga oon ku saabsan weeye ee waxaad ogaataa khilaafkan aad u arkayso amba tacaarudkan aayadda iyo ka dhexeeya xadiidku inaanu tirini waa wax adiga kugu jira laba sababood un baana kugu wacan inaad arrintaa dareento in cilmigaagu yar yahay iyo in fahmigaagu hooseeyo iyo inaanad baxsi fara badan iyo aad nusuusta oo la eeg eego midnaba inaanad samayn taasi waa su-aasha hore weeye waxaana arrintaa ka dhalanaysa jawaabta mujmalka ah waxa waajib inagu ah arrini markay inaga ishkaal gasho amba ishtibaah inaynu shayga mushtabiha u celinno shayga muxkamka ah jawaabta mufasalka ana waxa weeye markuu rasuulku leeyahay inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna alqamara laylata albadri laysa tashbiihan lilmar'iyi bilmar'iyi kan la arkayo kan la arkayo lagu shabihi maayo ilaahay baa sida dayaxan oo kale de ah ma aha shayga la arkayo shayga la arkayo laguma shabahayo laakiin waxa weeye waa tashbiihun liru'yati biru'ya aragtida ayuunbaa aragtida lagu shabahayaayo sida dayaxaasoon cad saarayn aada u aragtaan si cad ayaad ilaahay u arki doontaanee rabbi baa sida dayaxan oo kale ah macnuhu sidaa maaha markaa kaafkan fii kamaa tarawna ku jiraa waa daakhilatun calaa masdarin mu'awal ayuu ku guda jiraa waayo maada ayaa masderiye ah taqdiirka kalaamkuna wuxuu noqonayaa tarawna rabbakum ka ru'yatikum alqamara laylata albadxi sidaad u arkaysaan oo kale aragtaa si cad baad u arki doontaan weeye maxaa daliil u ah inay sidaa tahay xadiidka xaggiisa dambe bal akri laa tadaamuuna fii ru'yatihi aw laa tudaaruuna fii ru'yatihi isku celiimaysaan aragtida ilahad arkaysaan moogtay marka ishkaalka wuu kaa suulaya xadiid labaad buu kuu keeniye oo wuxuu ku odhan doonaa bal ka nasib dheh ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ilaahay aadam wuxuu ku abuuray suuraddiisa oo aadam suuradda ilaahay buu ku abuuraya wa suuratu mumaahilatu lilukhraa dee sawirna sawirka kaluun buu u egyahay weji wejiga kaluu shabahaya markaas suuradba cidima fahmi mayso inay mid kale u eg tahay mooyaane tusaale buu ku leeyahay haddaan warqad kuu qoro iminka oo aada dabategeliso aaladdan wax lagu safiro ee fotogobiga ah amba fotogarafiyada aada geliso waxaa soo baxaysa uun sawirkii waxaad gelisay markaasaad odhanaysaa haadihi suuratu haadihi walaa farqa bayna alxuruufi waalkalimaati fasuuratu mudaabaqatu lisuura dee sawirku sawirkuunbuu la mid yahay markaa in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ka yidhi wa arasuulu calayhi salaatu wasalaam aclamu waastaquu waansaxu waafsaxu lkhalq sidaad uga jawaabaysaa laba jawaabood baa jawaabood baa la bixinaya mid waa mujmal midna waa munfasal weeyi jawaabta hore ee mujmalkii waxa weeye in lagu yidhaahdo war aayaddan iyo xadiidkan iyo aayaddii isma iska hor iman maayaan laysa ka midlihi shayun unbaa kuu taagan oo haddii ilaahay kuu fududeeyo inaad jamciso jamci hadday kuu fududaan weydo waxaad tidhaahdaa aamanaa bih kullun min cindi rabbina si aad mushkiladda uga baxdo ila bad baad ku jirtaaye caqiidada ahlu sunnuhuna waxa weeye ana allaha laa mathiila lahu ilaahay wax la mida inaanu mathiil baanu lahayn fabihaada taslam amaama allahi caza wajalla kaasaad ku badbaadaysaa waayo hada kalaamu اllah laysa ka milihi shay in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi wa hada kalaamu rasuulihi wاlkulu xaq labaduba waa xaq suurtagalna maaha inay isbeeniyaan teeda kale labaduba waa khabar oo xukun maaha haddii mid midka kale nasikhi lahaa maxaad odhanaysaa marka haadaa nafyu lilmumaahala kan wuxuu anfiyey mumaatalo wax la isu ekaansho wa haadaa ihbaatu lisuura ayuu sugaya faqul ina allaha laysa kamilihi shay وإن الله خلق آدم على سورته لبدا بدا فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل, والكل حق نؤمن به وأن نقول كل من عند ربنا ونسكت وهذا هو غاية ما تستطيع انت أذكري كرتا وانت أين تلاهدوي جوابت مفصل كاد بحين يساوي حوي أديو وحن لورنا يا إن الله خلق آدم على سورته عدة لوار رسولك إلهي والرسولك الله يريه laysa ka milihi shay alliha yidhi laysa ka milihi shay rasuulkuu soo diray baa wuxuu yidhi in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi markaa dee suurtagal maaha rasuulna inuu ku hadlo wax beeninaya kii soo diray khalaqa aadama calaa suuratihi rasuulka yidhi waa rasuulka yidhi ina awala sumratin kooxda ugu horaysa tadkhululjanna calaa suurati alqamar kooxda ugu horaysa ahluljanna ahi waxay ku gelayaan iyagoo suuradda qamarka leh amagoo suuradda qaar ma sawraca qamar dayaxale bay gelayaan adugu markaa ma waxaad ictiqaadsan tahay nin yahow inay kuwaasi jannada geli doonaan calaa suurati alqamari min kulli wajhin iyagoo dhinac walba sida dayax oo kale ah maseesaad caqiidaysan tahay aw tactaqidu anahum calaa suurati albashar mise waxaad caqiidaysan tahay iyagoo dada inay geli doonaan laakiin rasuulku markuu leeyahay calaa suurati alqamar wuxuu ula jeedaa xagga iftiinka iyo nuurka iyo dhalaalka iyo quruxda mise wuxuu ula jeedaa weji wareegsan sida dayaxoo kale wamaa ashbaha dalika calaa suurati alqamar laa min kulli wajhin haddaad ka hore tidhaahdo de waxaad u jeedaa waxay geli doonaan jannada iyagoon indha lahayn oo aan san lahayn oo aan af lahayn ma arkaysa haddaad tidhahdo suura iyagoo sida dayaxoo kale gelayaan haddaad doonto waxaad odhanaysaa waxay geleenba jannada iyagoo dhagxaana soo ma haddaad ka labaad tidhaahdo waxaa laga hadlayaa xagga widaa'ada iyo xusniga iyo quruxda waxaa loola jeedaa ishkaalku markaa wuu kaa suulayaa haddii fahmigaagu intaad diido oo aad fahmi weydo jawaab kaley culimmadu bixiyaanoo waxay ku leeyihiin ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi waa baabka la yidhaahdo min baabi idaafati almakhluuqi ilaa khaaliqihi kii la abuuray ee makhluuqa ahaa ayuunbaa waxaa loo tiiriyey kii abuuray khaaliqii oo fa qowlka rasuulku leeyahay calaa suuratihi waxay la macno yahay un qowlkii ilaahay lahaa wanafaktu fiihi min ruuxii aadam markuu ilaahay abuurayey ruuxdaydaan ku maaragtay qayb ayaan ku afuufay markaa suurtagal maaha ilaahay ruuxdiisa qayb ka mida inuu aadam geliyey ee nafaktu min ruuxi mintuna tabciidiya maaha ma og tahay muraadku waxa weeye ilaahay wuxuu geliyey ruux ka mida arwaaxuhu abuuray laakiin idaafada ilaahay loo tiiriyey waa bikhusuusihaa gaar ahaanteeda loogu tiiriyey waa min baabi tashriif waa min baabi tashriif weeye marka qowlka rasuulka khalaqa aadama calaa suuratihi yacni ilaahay wuxuu ku abuuray aadam suurad ka mida suuradahii ilaahay abuuray suuratan waa suuradan baas weji min asuwar alatii khalaqaha allaahu wa sawarahaa wejiyadii ilaahay abuuray mid ka mid unbuu ilaahay ku abuuray weeye siduu ilaahayba lahaa walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama markaa musawarka kan la qoray wejigiisu waa aadam idan markaa faaadamu calaa suurati illaah suurada ilaahay abuuray ayuu ilaahay aadam ku abuuran yahay weeye markaa ilaahayna waa kii suureeyey subxaanahu wa tacaala laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim fii axsani taqwiimin markaa fa idaafat llahi suura tiirinta ilaahay suurada loo tiiriye la yidhi calaa suuratihi waa min baabi tashriif oo min baabi tashriifi weeye laakiin tafsiirka hore ayaaba xoog badan baa la yidhaahdaa ayaaba xoog badan ma arkaysa markaa isma tacaarudayaan marnaba nusuusta kitaabka iyo ta sunnuhu iyo ta sunnaha iyo ta kitaabku kuwa iska hor yimaada ma aha ilaahay baa laysa ka milihi shay سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهو السميع البصير waxay rumaynayaan amba ay maaragtay ahlusunna waaljamaaca bianna allaha alle subxaanah ilaahay baan ka nasahaynaa xumaan oo dhan iyo waxaan u cuntamine waxay rumaynayaan laysa ka midlihi shay ay laysa shay-un shayna inaanu ahaanin ka midlihi ay midlahu alla mid la midliya inaanu shay makhluuqiisa ka midii ilaahay aanu marnaba la mid ahayn amba aanu la midli ahayn wahuwa samiicu lcali wahuwa asamiicu lbasiir waa allaha maqalka badan subxaanahu wa tacaala ee aragga badan ee samac iyo aragba leh marka ahlu sunna waaljamaaca waxay qirsan yihiin qirid iyo tasdiiq ilaahay shaynaba inaanu la midli ahayn amba la sifa ahayn sida ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala laysa kamil ka laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir marka aayaddan waxaa ilaahay ku reebay amba uu ku anfiyey wax la yidhaahdo almumaathala almumaathala oo ah khalqigiisa qaar la midii inay jiraan amba la sifaahi dabadeeto ilaahay wuxuu ku xigsiiyey wahuwa asamiicu albasiir waxaa ilaahay uu sugay maqal iyo arag samac iyo basar ee marka hore wuxuu horraysiiyey laysa ka midlihi shay wixii soo jiidi lahaa ceeb amba meelka dhac ayaa marka horeba ilaahay iska fogeeyey dabadeeto ilaahay wuxuu ku sugay aayaddan kamaal inay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu ay yihiin kuwo dhammaystiran sidaa darteed baa la yidhaahdaa shayga ceebta ah amba foolxumada ah waa in marka hore meesha laga saaro intaan la sugin shayga wanaagsan ee dhammayska tiran sidaa daraaddeed baa la yidhaahdaa altakhliyatu qabla ataxliya yacni nadaafinta iyo ma hagaajinta ayaa ka horraysa qurxinta marka hore waxaa lagu bilaabay ceeb oo dhan ilaahay laysa ka midlihi shay dabadeedna ilaahay wuxuu xusay ihbaatu lkamaal inuu maqal iyo leeyahay arag labadaba marka laysa ka midlihi shay-un shay waa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum bay faa'iideynaysaa shaynaba laysa shay-un midlahu abadan marka ilaahay shay la midi marnaba ma jiri karayo ayu makhluuq walow haba weynaado shaygaasi ma aha mid mumaathil u ah oo ilaahay la wadaagaya subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa ma aha waayo yacni makhluuqu dee waa naaqis marka mumaathalo ilaahay lagu mathalo maaragtay sifaadkiisa qayb amba maarag waa naa makhluuqiisa oo naaqis ah ayada laftigeedu naqsi ayay noqonaysaa marka caqiidada ahlu sunnaha sidaas oo kale weeye laysa ka midlihi shay arad sariixaa ku qoran cala almumathila kuwa u sugaya ilaahay inuu mathiil leeyahay mathiilku waa sidee dee kuwa u arkaya ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu inay la mid yihiin sifaadka khalqiga oo kale dee makhluuqii baaban isku mid ahayn oo marka la leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay yadaan amba laba gacmood dee macnaheedu taa ma aha gacmahaasi waxay la mid yihiin kuwan makhluuqa ayay shabbahayaan tusaale haddaynu soo qaadana geela oo kale dee wuxuu leeyahay lugo quraanjaduna lugay leedahay dee marka laga hadlayo yadduljamal iyo maaragtay yata quraanjada macnaheedu maaha qofna u fahmi maayo inay labada makhluuq ay isku sifo yihiin maxaad u malaynaysaa ilaaha abuuray subxaanahu wa tacaala khaaliqa iyo makhluuqa kala fogaansho aada u dheer ayaa u dhaxeeya wahuwa samiicu lbasiir marka waxay rumaysan yihiin ilaahay samac iyo maqalba wuu leeyahay ilaahay wuxuu naftiisa u sugay inuu maaragtay maqal leeyahay iyo aragba kamaal bay ilaahay u tahay subxaanahu wa tacaala kamaal bay ilaahay u tahay naqsi uma aha wax maqal la-aanta iyo wax arag la-aantu waa ceeb ay lahaayeen kuwa ilaahay qayrkii ay caabudayeen ee asnaamta ahaa marka alkhulaasa haddaynu ururino fa ahlu sunnati waaljamaaca yu'minuuna biintifaa'i almumaahalati can illaah khulaasadu sidaasun weeye waayo ilaahay khalqigiisa lagu shabahaa ceeb weeye ilaahayna waxay u sugayaan wuxuu naftiisa u sugay laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir teeda kale aliimaan qofku markuu rumaysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay lahu samcu walahu اlbasar taasi waxay keenaysaa amba rumayntaa waxaa ka dhalanaya qofku inuu ilaahay weyneeyo weynayn dhab ah inuu weyneeyo oo masalan markaad aaminsan tahay ilaahay inuu samiic yahay oo maqlayo wax kastoo la yidhaahdo lagu hadlo dee waxaad iska ilaalinaysaa qowl kaste oo ilaahay cadho gelinaya limaada dee waxaad ogsoon tahay ilaahay inuu maqlayo dabadeeto ciqaab ayaad ka baqanaysaa dabeeto qowl kastoo ay ku sugan tahay macsiyi aad ilaahay ku caasiyayso qofku waa uu ka fogaanayaa saas oo kale markaad rumaysan tahay ilaahay wax walba inuu arkayo subxaanahu wa tacaala iimaankaagaasi amba rumayntaas waxaa ka dhalanaya inaanad samaynin shay ilaahay cadho gelinaya waayo waxaad ogsoon tahay haddii aad eegto aragti xaaraan ah masalan nadara muxarama oo dadku aanay fahmaynin ma arkaysa xataa yaanay dadkuba ku arkine dee ilaahay ayaad aaminsan tahay inuu ku arkayo sidaa daraaddeed waa aad ka tegaysaayoo waad ka fogaanaysaayo waa hamarada uu leeyahay iimaankan alasmaa wasifaat waxa uu yidhi shaykhu raximah اllahu tacaala falaa yanfuuna kama anfiyaan kama fogeeyaan oo ilaahay kama canhu can illaahi maa kii ilaahay kama dheereeyaan wasafa alle uu ku sifeeyey bihi maagaba nafsahu uu ku sifeeyey walaa yuxarifuuna ma bedelaan alkelima hadalka alle iyo ka rasuulka toona can mawaadicihi muraadkii laga lahaa kama dooriyaan falaa yanfuuna kama anfiyaan oo uma diidaan amba kama fogeeyaan canhu ay can illaah allah subxaanah maa wasafa wuxuu ku sifeeyey bihi maagaba alleh nafsahu uu ku sifeeyey walaa yuxarifuun kamana bedelaan alkelima hadalka alle iyo ka rasuulka jamac weeyaane can mawaadicihi muraadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka lahaayo rasuulkiisu marka waa caqiidatu ahlisunna waaljamaaca waxay yihiin kuwo naska iyagu raacsan oo naska uun daba taagan nafyan wa ihbaata haddii shayga ilaahay laga beri yeelayo iyo haddii ilaahay loo sugayo markaa shay kastooo ilaahay naftiisa ku sifeeyey way u sugaan xaqiiqadiisaanay ugu sugayaan kamana beri yeelaan oo ilaahay kama dheereeyaan wuxuu naftiisa ku sifeeyey sifaadkaasi ha noqdaan kuwa la yidhaahdo asifaatu daatiya ambaba ha noqdaan asifaatu alficliya ficliyada aw ilkhabariya ayaynu odhan karaa oo asifaatu daatiya marka lagu yidhaahdo waa sida nolosha xayaat iyo qudrada iyo cilmiga ma arkaysaa marka iyana waynagin idhi labay u qaybsamayaanoo daatiya macnawiya iyo daatiya khabariya bay u qaybsamayaan walaa yuxarifuuna alkalima alkelim waa ismi waa jamcu kalima waxa uu sheekhu ula jeedaa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkiisa laa yuxarifuunahu can mawaadicihi ay can madluulaatihi waxyaabahay kutusayaan ila shay buu kutusayaaye waxa ay kutusayaan ilaahay kalaamkiisa iyo kalaamka rasuulku ma bedelaan famahalan tusaale haddaynu soo qaadanno ilaahay markuu yidhi bal yadaahu mabsuudataan waxay ahlu sunnuhu qabaan inay tahay gacan xaqiiqi ah oo ilaahay u sugan min hayri takyiifin walaa tamhiil ayagoon odhanaynin waa sidee gacantan sheegaysa sidee ayay tahay qaabkee ayay leedahay amba gacantaasi tan makhluuqa oo kale amba dadka ayay la mid tahay ayagoon midnaba odhanaynin bay leeyihiin ilaahay baa iska leho ujeeddada ilaahay kala ahaana aayaddan waxa weeye inuu leeyahay gacan xaqiiqiya weeye laakiin kuwa muxarifiinta ahi waxay yidhaahdaan quwatuhu aw nicmatuhu masalan haddaad ma dhegaysato waladii nafsii biyadih waladii nafsii biqudratihi waa taawiil baatila wey marka sidaasay odhanayaan marka ahlu sunnu waxay leeyihiin maaha arrintu sidaa maaha alquwatu shay walyaddu shay-un aakhar war awoodduna waa awoodda waxaa la yidhaha amba quwaduna waa shay gacantuna waa shay kale nicmaduna waa shay kale gacantuna waa saas oo kale marka ma bedelayaan taxriifkuna ma aha caado muslimba ee waa caadada yuhuudda min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi markaa nusuusta kitaabka qof kastoo nusuusta kitaabka iyo sunnaha bedela waxay culimmadu leeyihiin qofkaa waxa ku jira shabahun min alyahuuda waa nin yahuud shaabahay weeye amba maaragtay taabicu noqday oo raacay